Culimo, odayaal iyo boqolaal shacabka xaafadda Cape Town ee degmada Karaan ayaa ka qayb galay xarigjarka Masjidka Tawxiid. Masjidkan ayaa waxaa waqfay Xaaji Cali Maxamed Hiraabe isagoo dhismihiisa u socday muddo dhowr sano ah. Xaaji Cali Maxamed Hiraabe oo bixiyey dhulka masjidka ayaa ka waramaya heerarka uu soo maray dhismaha masjidka.
masaajidkan sida aad la socotiin aniga labaatan iyo lix sano ka hor aan dhulkan gaday lix sano ka horna waan waqfay bacdeen waxaan sugaayay in dad badan oo garab cisiiyo oo masaajidkan bilaabo hase yeeshee markaan muddo waday oo qaabka aniga rabo waxba u sameeya aan wahay waxaan go-aan ku gaaray inaan aniga gacanta ka geysto oon hadda aniga bilaabo waa bilaabay waana waday wax garab isiiyana waa helay alxamdulilah dadkaasaan aad ugu mahadnaqayaa Qaar ka mid ah culimada ka qayb gala xarigjarka masjidka ayaa shacabka xaafadda ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda masjidka.
masjidka marka waxa waaye martii oo soo ziyaaday dadka xaafadan waxaa la rabaa masjidka inay nooleeyaan masjidka inay nooleeyaan inay soo nooleeyaan haddii darsi lagu bilaabo ay ka faa'iidaystaan culumda waab lagu bilaabahay waa magal- ay ka faa'iidaystaan salaadda ay ku joogteeyaan mas- ay soo nooleeyaan wixii oo aqdaara tacmiirka waxaa ka mid ah aqdaarta iyo wixii najaasaada inay ka- inay ka ilaaliyaan inay ka ilaaliyaan iyo waqtigaas dhafariid way ka ilaaliyaan ay ka ilaaliyaan dhafariid waay maxaa jira nabigeenu wuxuu leeyahay jannibuu masaajidakum uu leeyahay masaajidiina ka dheereeya sibyaanakum caruurtiina ka dheereeya ilmaha atamiiska le in laga celiyaa la rabaa Wamasa- wamajaaniinakum kuwiina waalana ka ka dheereeya wasalla suyuufikum seefiyaalkiina siibidooda ka dheereeya aalatu xarbi iid wax dadka argagaxgilaya ha soo gelina wa iqaamati xuduudikum xadiyaalkiina yaa dheefir oogidoodana ha- eh, ka dheereeya yaa xad lagu dhex oogin yaa lagu dhex oogin wa rafaca aswaatikum eh, dhe- dheefiriid ahe wa ra- eh, eh, saw- wa rafaca aswaatikum sawdiyaalkiina koryeelkoodana ka dheereeya sawdiyaalkiina ha ku koryeelina masaajidka in lagu dhex qaalsho lama rabaa leedahay dheefiriid waad eh, ka- ka- ka dheereeya wajamiruuhaa fi ljumcaci jumcadii hal uunsiya ayaa la yidhi waad jumcada dhexfirifirid hal unsiya jumcada wajcaluu lahaa calaa abwaabiha almadaahir irdaha laga soo gelaya meele laga weyse qaatay iyo ha loo yeelaa layidhi lugaha lagu soo dhaqdo ya hadda sida loo yeelay sida sida hadda masjidkan loo yeelay oo kale samaawaadka waa faraxsan yihiin maxaa yeelay arlada waxaa ku soo biiray nujuumtii ay arlada ka fiirsahayeen ayaana xidigah ku soo biiray waa masaajidi sidaasay malaa'igtu u faraxsan tahay maxaa yeelay masaajiddu waxa u aye maaragtay ha ii sheeg xidigaha cirka ku yaalla siday uga ifaayaan oo kale ayaa dhulkana waxaa kaga ifo masaajidda waxaa marka ilaahay xamdigiisa intaan amahaas ku roog aanan fiifiirin inaan maaragtay faraxaas aan la qaybsanno oo malaa'igta ay faraxsan tahay masaajidu acdamu almasaajid xurma waa masjidulxaraam haddii xurmo ahaan loo fiiriyo masaajidda midka maaragta ugu weyni badan xagga xurmada waa masjidulxaraam uma masjidulmadiina masjidulmadiina ku xigo beytalmaqdisaa ku xigo uma aljawaamic Si kastaba masjidka laga hirgeliyey xaafadda Cape Town ee degmada Karaan ayaa waxaa baahi weyn u qabay shacabka xaafaddaasi.